aqoon-yahanada ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan uu ka dhammaaday wakhtigii uu sharciyadda u lahaa inuu hogaamiyo dadka ka soo jeeda saddexda gobol ee ku abtirsada maamulka koonfur galbeed soomaaliya aqoon-yahan cabdulaahi shiiqey oo ka mid ah aqoon-yahanada ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne shariif xasan sheekh aadan uu sharci darro ku fadhiyo kursiga madaxweynenimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi shiiqey ayaa sheegay in golihiisa wasiirada ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay yihiin kuwa aan sharci ku dhisnayn waxaana uu tilmaamay in xataa aysan buuxin shuruudihii looga baahnaa xilka wasiirnimo ee uu qorayo dastuurka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi shiiqi ayaa sheegay in sharuudaha laga rabo wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ka mid yihiin in wasiirku uu soddon sano jir yahay aqoon ahaanna uu gaarsiisan yahay heer jaamacadeed taas oo uu sheegay in golaha wasiirada ee madaxweyne shariif xasan sheekh aadan ay dhammaantood ka muuqanayso inay yihiin kuwo daayar ah iyo kuwo aan markaasi dhammaysan heer jaamacadeed waxa uu sheegay in madaxweyne shariif xasan sheekh aadan ay dadka reer koonfur galbeed u egmadeen inuu talada hayo muddo lixdan cisho ah islamarkaana uu ku magacaabo madaxweyne ku-xigeen taasna ay dhici weyso sidaa darteedna waxay ka dambeeya hadda aanu ahayn madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya
golihiisa wasiirada sharci ma ah waxay saxiixeen wasiiru dawle marka wuxuu saxiix sharci ma ha loo sheego shariif xasan muxuu madaxweyne u ahayn lixdan beriyaa la sii in dawlad kusoo dhiso oo madaxweyne ku-xigeen soo magacaabo wuu yeeli waayo cid damba u noqdo u kordhisay mala waajibaadka mas-uulka wasiirka laga rabo shuruudu salaa salaada shuruuday leedahay salaada shuruudeeda waxay tahay inaa islaamka shuruudaha wasiir laga rabo maxay tahay waa in da-diisu ka yareen soddon jir ninkii soddon sano ka yaro wasiira isagana wasiir ma noqon waa inuu leeyahay aqoon heer jaamacadeed iyo waayo aragnimo ku filan wasiir kasta oo koonfur galbeed jaamacad ka soo bixin waa in dhiga dastuurkay ku qoran hala soo baara marka wasiirada waa taqaaniin
aqoon-yahan cabdulaahi shiiqi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ay gacanta ku hayaan warqado caddayn ah oo muujinayo lacagihii akoonada lagu shubay madaxweyne shariif xasan sheekh aadan kuwaas oo loogu talagalay inuu wax ka qabto ama wax uga qabto abaaraha ka taagan ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi shiiqi ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay inay hayaan cadeymo muujinayo lacago fara badan oo akoonkiisa gaarka ah lagu shubay shariif xasan sheekh aadan kuwaas oo laga soo qaaday jagboyntiyada ama markaasi isbaarooyinka yaala qeybo kamida gobolka shabeellada hoose kuwaas oo uu sheegay in gaadiidka looga qaado canshuur islamarkaana lacagahaasi lagu shubay akoonka uu ku leeyahay sida gaarka ah bangiyada kala duwan ee soomaaliya ku yaala waxa uu cabdulaahi shiiqi soo hadal qaaday geesta kale boob xoogan oo ka socda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan dhulka deegaanadaasi oo si xaddhaaf ah loo boobayo sida uu hadalku dhigay cabdulaahi shiiqi ayaa tilmaamay in lagu xisaabtami doono dibna looga soo celin doono wasiiradii iyo mas-uuliyiintii boobay dhul ku yaala degmada baraawe ee xarunta u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale deegaanka jasiiro iyo dhulal kale oo ku yaalay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuwaas uu sheegay in ay boobeen wasiiro ka tirsan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulkiisa waxaana uu tilmaamay in marnabo aysan dhici doonin in looga aamuso sharci darrada ay sameeyeen
waxaa la hayaa lacagihii koontada dahabshiil loogu shibay shabeellada hoose kontarooladeeda laga aruuriyey iyo ciddii isticmaasha ayadana waa la hayaa wuxuu dhihi jiray markaa ingiriis ka soo hadlo aanu ingiriiska kaha hadalaayana roogan maanta xamaraa jooga ilaahay idankiisa baydhowna waa isugu tagayna waxaan kaloo rabaa inaan sheego nimanka boobay ama heer wasiir ha ahaado ama heer baarlamaan ha ahaado magaalada baraade boosboos u boobay waa sharci daro kuwa jaziira dhulkeeda boobay waa sharci daro kuwa baydhabo meelihii annaga bolonia ku cayaaray guryaha ka dhistay waa sharci daro waa laga duminaya
ugu dambeyntii ayaa aqoon-yahan cabdulaahi shiiqi oo ka mid ah aqoon-yahanada ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sheegay in mas-uuliyadda qof kasta oo ka soo jeeda koonfur galbeed gaar ahaan mas-uuliyiinta ka soo jeeda sida xildhibaanada mucaaradka ku ah madaxweyne sharaf xasan sheekh aadan ee ku sugan magaalada muqdisho ciddii wax u geysata xitaa haddii ay u dhintaan siduu hadalka u dhigay cunno ay cuneen loo qabsan doono mas-uuliyaddeeda sharaf xasan sheekh aadan islamarkaana uu ka dambeeyo dilkaasi sida uu hadalka u dhigay sharaf xasan sheekh aadan
waxaan kaloo rabaa inaan caddeeyo xildhibaanada intu joogay dadka halkaa jooga cid kastoo wax soo gaaro dhibaato soo gaarto waxaa mas-uul ka noqonaya maamulka koonfur galbeed haddii iskooda u dhintaan haddii shil lagu dilo haddii la sumeeyo ayagaa mas-uulka ah wixii maanta ka dambeeya waxaan rabnaa annagu mas-uul baa naga saaran dhulkaas ilaahay aan ka cabsano shariif xasan ninkii madaxweyne yidhaahdo waa dambiilo qaran ma aha madaxweyne waa in la dhahaa madaxweynihii hore koonfur galbeed waa in la dhahaa madaxweynihii hore koonfur galbeed jaaliyadda dibadda joogta waxaan rabnaa inay butition ka diyaariyaan annaga hadda ka hor ingiriiska inuu yimaadaan ka hor istaagna haddaad moodaysaan inta baarlamaanka ingiriiska hortiisaan ku qaylin inuusan imaan waddanka ingiriiska baarlamaankaa lagu taageeray
si kastaba mawjado siyaasadeed oo ka soo horjeeda madaxweyne sharaf xasan sheekh aadan ayaa laga dareemayaa qaybo badan oo ka mid ah magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho waxaana dadka ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya ay sheegeen in shariif xasan sheekh aadan aanu u qalmin hogaaminta saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya iyagoona tilmaamay in shariif xasan sheekh aadan uu ku fashilmay dowrka ay u egmadeen shariif xasan sheekh aadan ayaa dhowaan soo bandhigay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynenimada ee soomaaliya laakiin musharaxnimadiisii ayuu ku hungoobay waxaana taas ay ka careysiisay boqolaal siyaasiyiina iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ku dhowaad toddobaatan xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa gudbiyey mooshin ka dhan ah madaxweynaha sharaf xasan sheekh aadan hase ahaatee xildhibaanada ayaa ka baqdin qaba in mooshinkooda uu socon waayo maadaama sharaf xasan sheekh aadan uu magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah koonfur galbeed soomaaliya uu awood badan ku leeyahay taas oo markaasi aan saamaxaynin in xildhibaanada ay yeeshaan kulan aanu ka warqabin madaxweyne